ku-simaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xarigga ka jaray xafiiska guddoonka islamarkaana dhagax dhigay xafiisyada guddiyada golaha shacabka munaasabad kooban oo ka dhacday xafiiska guddoonka iyo guddiyada ee villa hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow iyo guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku-simaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa u mahadceli qof waliba oo ka qayb qaatay dhismaha iyo naqshadeynta xafiisyada guddiyada golaha shacabka raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasal allahu calaa sayidina maxamedin waala aalihi wasaxbihi wasalam guddoomiye ku-xigeenka dhammaan guddiga joogtada howlwadeennada xildhibaanada intooda kale marka hore waa idin salaamayaa runtii maanta waxay noo tahay maalin farxad badan waxaan u mahadcelinayaa marka hore howlwadeennadii iyo mas-uuliyiintii inta ku horay oo guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka labaad og yahay iyo howlwadeennada hawshaan waday aadaan ugu mahadcelinayaa maanta howlaha la qabanaya waxaa ugu muhiimsanaa koo waxaan furnay xafiiska guddoonka qaar ka mid ah qaar horeya loo furay iyo dhigaxdhigga xarun qayb weyn oo xarunta lagu kabi doono maadaama xaruntii hore cariirii noqotay waxaa loogu talagalay dhismaha maanta la dhigacdhigaayo in maaragtay guriga naqshadiis gadaalkay ku sawran tahay noocaas in loo dhiso guri kale oo ujeeddadeed tahay in guddiga joogtada xafiisyada ku yaraadeen howlwadeennada iyo guddoonka qaar ka mid ah in xafiis u noqoto ayaa loogu talagalay waxaana rajaynaynaa insha allahu in dhaqse loo bilaawi doono howshiisa ilaa xaruntii weynaydii marka tan markii la dhisana waxaan rajaynaynaa in shaqaalaha hadda xagga jir intay u soo wareegaan si xaruntii kale intii la dumiyo loo dhiso marka kutalagalka sidaa weeye allaha noo fududeeyo waan idin mahad celinayaa aadaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu